magaalada hoose dagaalo dhib badana ka jira haddana kuwa laba shabeer sheeganayo maamul oo qariban ah ayaa haddana iyo moolyanjiril baa dagaal ilaa mudooyin ula jirnaa aad iyo aad macnaa xoog noo soo saareen saasay tahayna alxamdulilah guud ilaahi waa naga siiyey shalay ugu dambeysha dagaalaa ka dhacay caamulagu iyo guuba kaxdooda alxamdulilah annaga dhinaceena naagta nishaci oo markaas goobyaal ah iyo laba dhaawac ayaa na gaaray labada dhaawacna haddaan isbitaal ku dhintay allah unaxariisto waa ahlujanaad dadka dhaawacna allaha caafiyo maxaa yeelay guul weyn waa ka gaarnay iyagoo lix tigni ka wata ilaa afar caato ciidana macali ciidamadii military oo goobaala ku jiro as hogaaminaya nin layidhaaho goobaala ku xigo marka marna tignikada dawladda lagu garaaca marna maamulka shabeelle tignikiisa lagu garaaca laagsaas annagaa nahay dadka welwelaya dad jarabka siinaya mami go-aankan waa qaadanay ilaa jubal ayna yeelin dagaalkaasi khasaare intee leeg ayuu geystay dhimashada dhaawac intuba annaga labaa naga maanta halaa naga dhaawacmay dagaalka waxaa loo bilaabay hal saac ilaa sideed saac ayuu socday marka si keli saac ayay nagu soo weerareen alxamdulilah isla markaas halaa naga dhintay oo daayaanna waa naga dhaawacmay kadibna dadkiina soo weeraray laba laba tigniko iyo laba caasay wateen alxamdulilah jab iyo halaaya meesha la kulmeen waa iska carareen waa iska dhec waa iska dhiceen ciidamada marka dhaawacii dhaawacii markaas nagu dhacay hal ayuu ahaa iyo hal dhimisho ah dagaal labaad markii nimankan la raacdiyey labada tigniko iyo labada caasi ciidankood la raacdaysay ayay waxay u yimaadeen ciidamo kale oo afar tigniko wata oo ka yimid dhinaca sharanguud ayaa dagaaladii kasoo qayb galay oo goobaale wato ciidamada cusbuuta saddexaad sheeganaya oona qabiil u dagaalamaayo marna u dagaalamaayo amirjigal ahaan marna u dagaalamaayo laba shabeel ahaan marka alxamdulilah dagaalkii markaas uu shan saac xoogsaday kii dagaalkii labaad annaga ala nagu dhaawacmay ayagana markaasaan ilaahay miidaas naga siiyey la-dii tignikooy maclu waxay wateenba way ka carareen miid ay ka carareen ilaa shan ah shantii miidna alxamdulilah saakito odayaal kale oo labada qabaa'il aan ka tirsaneen ayaa maanta ku wareejinay caas ku yimid shanta miid wixii dhaawac ay la carareen in wixii kale horta anagana sheegi karno laakiin shan miidii saddex hore aakee ah ayay ciidamada qabsadeen markastay waan gartay gudoomiye maxamed cismaan yeriso deegaanada shalay uu dagaalkaasi oo ka dhacay yaa gacanta horey ugu hayay ma idinka ayaa gacanta ku hayseen mise ciidamada kale markii hore ayaa gacanta ku hayay number konton ilaa meesha yidhaahdo ceelmariyow laakiin dagaal iyo dadaal dheeraad ah ay deegaanka sameeyeen iyo ciidamada deegaanka waxay ku guuleyseen ilaa ceelmariyow inay qabsadaan marka markii laga qabsaday hadda rabaal celin ayay rabeen inay qabsadaan waa laga diiday deegaanka ka diiday haddana barigii ay ciidamada deegaanka la wareegeen sidooda u joogaan haddana nabadgelyaa ka jirta barigii ay macnaa inay mar labaa qabsadaan rabeen oo suurageli weysay ayagaa sirxiskooda iyo orkaraadii moodkoodana ka carara maqashay waan gartay gudoomiye maxamed cismaan yidiso dagaaladan in badan way ku-soo noqnoqdeen gobolka shabeellada hoose maxaa idin xal ah iyagana u xal ah maadaama gobolkii in badan dhibaatadu ay gaarayso dadka shacabka deegaanadaasi annaga waxaa noo xal ah cidii macnaa nagu soo jooshay dulboob ah inaan iska dhicino waxaa diinta waxay dhigaysaa xirahaada iyo xoolahaada ninkii ku yimaado inaa la dagaalanto iska dhicisa diinta dhigaysaa annaga waxaa nahay dad xiraho iyo xoolaho loo yimid oo lagu soo weeraray dad kun iyo afar boqol kun iyo shan boqol kilomitr ka yimid gobolkooda nabadgelyashay inay na gumaadaan marna miyiran jibir intay nooshayna dagaalkan waa soconaa intay ayaga dhexdeena qora ku wataan ama awood ulboob ay sheeganayaan dagaalkan marna ma joogsanayo taasaan u sheeganaa xal kale ma jiraan jabti yaraaye la kulmi doonaan ilaahay idigiisina jabti yaraaye la kulmaayaan deegaankan waa israacadi jibirka nooshahay dagaalkan ma joogsanayo ilaa ayaga ay ka baxaan ama isdhiibaanaayna maxamed cabdicasiis salaad wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay